بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أن وقهرين إلهي بمهد له إن وافتيي خيرك إيو بشهر رمضان يعني فرصة قالقة إله ina waafajiye tawfiiqda iyo hanuunka hidaayadana ilaahay baa bixiya waafajintana ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala walaalayaal soonka maqaasida laga leeyahay yacni soonka ujeeddada laga leeyahay yacni waa maxay ujeeddada soonka laga leeyahay maxay tahay qur-aanka kariimka inagu ka warramay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka warramay wuxuuhi ilaahay tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadkii muuminiintaabaa loo dhawaaqayaa ilaahay wuxuu idinku faral yeelay soon waa faral kutiba waa shaygii faralka ahaa sidii loogu faral yeelay dadkii idinku horreeyey xikmadda laga leeyahay ama dee faa'iidada soonku lacallakum tattaquun qofku soonkii ilaahay buu ka cabsanaya yacni taqwadu waxay tahay tacriifkeeda ama marka la qeexayo amarkiina uu qaadanaya waajibkii ilaahay farayna uu gudanaya xaaraantii oo dhanna uu iska ilaalinaya taqwadu waa tahay qofku wixii muxaramaadka ah ee xaaraanta ahaa uu iska ilaalinaya waajiba waajibkiina uu gudanaya yacni taqwadu alla kacabsiga waa intaa waajibkiina inuu guto xaaraantiina iska ilaalina waa intaa waayo qofku yacni muxaramaadkii o dhan buu iska ilaalinaya soonkiina dee way ku wada jirtaa cuntadii buu iska ilaalinayaa cabbitaankii la diiday buu iska ilaalinayaa jimaacii buu iska ilaalinaya markaa taqwa ku jirta yacni qofkii ilaahay tabaaraka wa tacaala buu ka cabsanaya naftiisii xataa xumaantii buu ka dahiraya ama naftiisa xumaantii ayuu ka ilaalinaya taasi waa maqaasida laga leeyahay soonka waanay ku jirtaayo qofku wixii naftiisu ay doonaysana uu ka tegayaa muraadkii ilaahay iyo wixii ilaahay yidhina uu raacaya marka waxaa ku jirtaa wuxuu helayaa ama uu markaa taxsiilinaya taqwa iyo alla kacabsi buu helaya shayga labaad waxaa la awdayaa masaalika shaydaan shaydaanka masaaligtiisiibaa qofka soonku ka ilaalinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi shaydaanku qofka wuxuu ka socdaa yacnii shaydaanku yajrii min ibni aadam majradam wuxuu marayaa halkaa dhiiggu uu marayo ee dee dhiiggu uu qulqulayo ayuu shaydaankuna maraya marka wax badan buu dee shayddaanku uu qofka ku kicinayo weliba markuu dee qofku ama cuno ama cabo calooshiisii iyo dee farjigiiba labadiiba shahwa ku jirta yacnii waxaa lagu samaynayaa kasru shahawaat yacnii qofkii markuu maalintii soomo oo uu soonkii uu cuntadii iyo cabbitaankii iyo ka soomo shahwadiisii waxay jebinaysaa masaaligtii shayddaanku uu marayey way ka jebinaysaa weliba markay carruushu dharagto dee wax badan buu markaa dareen fara badan buu qaadanaya cunitaankii iyo cabbitaankii markuu wado kadibna soonkiiba markaa lagu jebinaya sidaa daraaddeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhallinyarada la hadlayay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab waa dhallinyaradii buu la hadlaya sooma oo dee qofkii guursada calayhi salaatu wasalaam qofkii kari kara baacadii iyo guurkii ama awoodula guurka inuu guursado qofkii aan kari karin fa calayhi bisoon hadduu idhaa ma kari karayo guurkii soonka ha ku dadaala buuli waayo soonkii muxuu yahay faa'iida ku jirta fa innahu lahu wija yacnii qofku wuu dhufaanaya waa dhufaankii oo kale waayo soonku shahwaddii buu jebinaya markuu cunitaankii cabbitaankii caloosha aanay waxba gelin xataa qofkii alla kacabsi baa gelaya laakiin hadduu cunuu cabbo dareen buu qaadanaya markaa faa'iidadiisa waxaa ka mid a soonka masaalika shaydaan maalihii uu shaydaanku marayay baa la awdaya biljuuci waa alcadash wuu haraadaya gaaju dareemaya kadibna dee qofkii waxbaa kusoo dhacaya alla kacabsi dee ma noqonayo qofay ka qaalib noqoto shahwadii taasina waa ujeeddada soonka laga leeyahay waxaa ka mida maqaasidiisa min maqaasidi soon ujeeddada soonka laga leeyahay tawfiiru taacaat qofkii waa fursad soddonkaa maalmood ama waa sagaal iyo labaatan bay ku dhammaata shareecadu dee waa bisheenu ama soddon bay ku dhammaataa ama sagaal iyo labaatan ma jirto koob iyo soddonka mey kooma jirto shareecada wax koob iyo soddon dhammaada ma jiraan iyo siddeed iyo labaatan ma jirto innaku waa dayaxa muslimiintu ama sagaal iyo labaatan buu ku dhammaadaa ama dayaxaasi soddon buu ku dhammaadaa waa dee dayacaynu tirsanaa muslimiintu shareecada islaamkuna waa la- bishu labadaasunbaa bay ku sugnaataa marka qofkii daacaadkii soddonkaa maalmood ama sagaal iyo labaatanba daacaadkii baa loo tawfiirinaya yacni waa mutawafir ayi daaca uu samayn karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam soonka markuu soomo sadaqadu bi- ayuu bilaabay habeenkii qiyaamuleil baa la tukanayay waa bishii qur'aankii kariimkaha la soo dejiyey qur- qofku dee qur-aankii buu akhriyaya waa bishii dembi dhaafka qofka dee dembigiisiiba dee la dhaafaya qofkii qof sooman wax siiya ee iftaariya ajar buu ka helaya wax allaala waxaasoo dhan waa daacaadkiibaa qofka loo siyaadiyey maalintiina waa sooman yahay habeenkiina qiyaamkiiba la doonaya inaad taraawiixda tukata la doonaya qur-aankii kariimka inaad akhrisataa la doonaya sadaqadii in la bixiya la doonaya fuqaradii masaakiinta in la caawiyo baa la doonaya marka acmaal fara badan oo saali camalkii saalixa ahaa ama acmaashii ficnayd ayaa la tawfiiriyey yacni waa fursad camalkii saalixa qofkuu samayn karo marka waa qasdiga soonka laga leeyay bilihii kalena la mid maaha waxaa kaloo ka mid a min maqaasidi sowm tabyiin madaahir altakhfiif waaltaysiir lishukri ra'uufi raxiim ilaaha raxiimka ah inaynuu shukrino ilaahay tabaaraka wa tacaala waa xakiim Een, soonka wax kasta qofka waa loo fuduudi markaa fawaaidaynu ka helin waxaa ka mid ah shareecadeennu wax kasta way fududisaa iminka qofka sooman hadduu yidhaahdo waan xanuunsanayaa dee macaan baa igu dhacay ama xanuun adag bay hayaa uu iska cunaya laakiin fidyuu bixinaya bale xikmadda yacni qofkii bimacnaa shareecadu way umuurta gebigeeda way fududisaa diinteennu way fududahayba inna diina yusrun waa fudayd qofku hadduu iminka safar galo walaa safar baan gelaya socdaal waa baxaya uu iska cunaya markuu soo noqdunbuu qallaynay gabadhii naaska nuujinaysay qofkii eh, gabadhii uurka lahayd hadday naftooda u baqan ama ilmahaba u baqan way iska cunaysaa fidyana way bixinaysaa yacni maqaasidii soonka haddii qofka ku adkaato uu yidhaa soonkaas wuu igu adag yahay ama cudurdaarba uu dee yeesho uu iska cunaya marka dambu qallayn gabadhii xaydka iyo nifaaska marka dee aanay ruuxii dumarkaa daahir ahayn way iska cunaysaa uu ka jabayaa soonkii kadibna marka dambe qallaynaysaa marka maqaasidda ama ujeeddada soonku waxyaabahaasaa ugu muhiimsa dee lama koobi karo waa wax dee ilaahay tabaaraka wa tacaala shay kasta oo shareecada ah ilaahay xikmad buu ku leeyay ama aynu garanno ama yaynaan garan wax badan wax laga yaaba inaan wada garanba laakiin intaasaa eh, ama sunnadu inoo iftiimisay ama culimmaduna kutub bay ka qoreen maqaasida soonka iyo wax fawaa'idda soonka iyo xikamka soonka laga leeyahay ilaahay soonkana haynaga aqbalo tabaaraka wa tacaala qiyaamka iyo habeenkaynu tukanna allah haynaga aqbalo acmaasha saalixana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga aqbalo baaraka allahu fiikum jazakum